maamulka degmada carmo ayaa si isku tashi ah ku bilaabay dhismaha isbitaalka guud ee magaalada carmo waxaa madasha lagu daahfurayay ka qaybgalay maamulka degmada carmo odayaal dhakhaatiir maxamed geele saciid duqa degmada qardho iyo xubnihii kale ee goobjoogga ahaa ayaa bulshada soomaaliyeed ugu baaqay inay door ka qaataan dhismaha isbitaalka waxaan u joognaa eh, bilowga dhismaha isbitaalka guud ee degmada carmo ee xaaji siciid oo runtii muddo lagu soo taamayey wakhti badan iyo marxalad badan soo maray ilaahay mahaddii saakay isbitaalka inoo bilowday Eh, waxaana bilaabay eh, dowladda hoose ee degmada carmo oo isku duuban dhammaantood hadday noqon lahayd golo deegaan hadday noqon lahayd shaqaale Eh, degmada ayaa bilowday Eh, waxaan rajaynaynaa ilaahay idinkiisa inuu baahiyaha jira oo reer carmo oo dhan ay ka eh, warqabaan inuu daboolo ilaahay idinkiis waxaan ku rajo weynahay muddada aan ugu talagalna ilaahay idinkiisa inuu noo dhammaado Eh, cid kasta oo runtii eh, wasaaradda caafimaadka ugu horeyso iyo ganacsatada iyo guddiga horumarinta degmada oo runtii qayb weyn ka ah oo dhexaad ka ah horumarka magaalada waxaanu ka rajaynaynaa insha allah in qaybahooda libaax ay ka qaataan Eh, aad iyo aad buu mahadsantihiin asalaamu calaykum sana haabatay bacdi waxayn hayna haamse waxaynu haysannona waa ku tashannay waxayna hayna waa doonaynaa waxaan rabnaa horta marka ugu horreysa dadkii lagu bartay wanaagga oo reer carmo oo isku tashiga oo guddiga horumarinta ugu horreeyo ganacsatadu ku xigto inaynu sidayn uga qayb qaadan jirray ama wax u qaban jirray aynu u insha allah ilaah idinkuuga qayb qaadano iyadoo hagar la'aana oo aan nina ninku riixayn ilaahay idankii waana cisbitaalkii guud oo degmada ee, bareefad maaha mid haddeer qolo gaari sheeganaysana maaha aad iyo aad baanu ku mahadcelinaynaa guddoomiyaha iyo intii hawshaas oo qalqaarisay iyo ciddii hore uga shaqaysay oo tacabkan lahaydba dadkii ka soo shaqeeyey jannadii allaha geeyo oo dhulkaa dhigay oo arrintaas iyada ruuxda dadaal dheeraada ka sameeyey isbitaalka guud ee magaalada carmo xaaji siciid Een, dhulkii waa ugu deeqnay waa bixinay oo waa kaas waa dhul ballaaran reer carmo waxay ku horumarsan yihiin ama dadka ka horreeyaan isku tashi marka isku tashigeenu ku dhisannay ee danta wixii dan guud oo inoo dhisan waxaan leenahay isbitaalkeena maanta waa inoo bilow xaaji siciid aan ku wada dhisanno aan gacmaha isqabsanno aan isugu nimaadno
way cabirkiisii waxaway afartii koone ba waa maarata dhismo ka socdaa cabirka dhulka waxa weeye maaragtay ilaa saddex boqol lixdan iyo lix dhibic lix cabir ahaan markii murabbaca afartiisa koone maaragtay maasha allah marka dhismo waa socdaa maaragtay insha allah waana lagu rajo weynaya maaragtay insha allah un maaragtay si dabtar le maaragtay wax looga qabto
wixii kale oo wax ku darsan kara inay cusbitaalkaas ka soo qayb galaan ee, ayna ku dhiiradaan si loo helo bahyaha caafimaadka oo degmada muddo ka jiray oo la-an oo dhibaato ka jidhay oo macnaha uu uu kaafinayaa baahidii degmada uu daboolayo cusbitaal weyn oo cabirkiisu yahay saddex boqol iyo lixdan isku wareega Ee, marka insha allahu waa bidnillaahi kariim waxaan rajaynaynaa shaqadaas inay noo qabsoonto
waxaa degmada carmo laga bilaabay cusbitaalkii degmada carmo oo muddaba bulshadu ay hutaamaysay inay cusbitaal dhisato ee cusbitaalkaas oo ku bilowday isku tashi iyo bulshada reer carmo oo ku caanbaxday inay mar kastaba ay horumarka ee, sida wadooyinka iyo dhismaha iyo kaabayaasha maaragtay hay-adaha dowladda ay horeba u soo dhistay ee haddana ay sidii kusii waddo si kastaba isbitaalka degmada carmoha ayaa waxaa baahi weyn u qabay bulshada ku nool degmadaha iyo deegaanada hoos yimaada